alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxammadin wcala aali muxammed xadiidka shan boqol iyo saddex iyo lixdan wa can caliyin radia allahu canhu cali waxaa laga soo wariyey annahu kabbara calaa sahli bni xunayf inuu ku takbiirtay yacnii saxaabigii lo odhan jiray sahl ibnu xunayf salaatuljanaazihi markuu ku tukanayay inuu allahu akbar yidhi sittan lix goor wa qaala wuxuu idhi innahu bedriyun saxaabigani waa markaa ruux beder ka qayb galay oo dagaalkii beder raggii ka qayb galay buu ka mid ahaa marka waxa weeye dheeraad buu isagu leeyahay oo fadiilada waa ka fadli badan yahay dadka kale sidaas aawadeed takbiirta aan ku takbiiranayana waan uga badinayaa baa macnuhu dhacaya innahu bedriyun waa tacliil rawaahu saciidu bnu mansuur ayaa soo wariyey wa asluhu fi lbukhaariyi xadiidka asalkiisuna bukhaari ayuu ku jira bimacnaa qadarka waxa weeye takbiirtu inay lix goor tahay mooyaane inta kale markaa waxay ku jirtaa bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey xadiidka waxaa kaloo soo wariyey xaakim baa soo wariyey bayhaqi baa soo wariyey taxaawi baa sharxu macaani il aathaar ku soo wariyey yacni markaa barqaani baa mustakhraja markaa saxiixulbukhaari ku soo wariyey culaan badan baana xadiidka saxiixisay oo uu ka mid yahay barqaani oo uu ka mid yahay ibnu xasmi oo waxa odhanaya isnaadun fii gaayati asixa oo uu ka mid yahay nawowi oo isaguna fasliga saxiixa khulaasada ku soo arooriyey oo uu ka mid yahay albaani oo yidhi sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn axkaamuljanaa'iska marka calaa kulli xaal xadiidkani waa saxiix waxaanu tilmaamayaa fadliga markaa reer beder ay markaa lahaayeen inay markaa ka fadli badnaayeen saxaabada kale aan beder ka qaybgelin inay ka fadli badnaayeen waa masalo waa midda labaadee wuxuu xadiidku tilmaamayaa in takbiirta marka afar laga badin karo ilaa lix in la takbiiran karaa xadiidkani uu daliil u yahay oo lix goor in allahu akbar la odhan karo daliil buu u yahay markaa xadiidkani oo waa laga qaadanaya tirooyin kale oo soo arooray oo takbiiraha ah oo markaa kaba badan yacnii lixdaasna waa jiraan ka badani waxaa ka mida markaa tirooyinka kale ee soo arooray in waxa weeye saxaabada qaarkood in abi qataade markay ku tukanayeen caliyu bnu abi taalib oo kale inuu markaa toddoba goor allahu akbar inuu yidhi abi qataadana wuxuu ahaa nin beder ka qayb galay xadiiskaana taxaawiya bayhaqi baa soo wariyey albaanina waxau yihi sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim marka waxa weeye toddoba goor iyo siddeed goor iyo sagaal goor mid walba waa la takbiiran karaa sagaalka goorna xadiis kale oo marfuuca ku soo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam shuhadaa uxud tukashadii ku tukanayey xamze iyo inuu sagaal goor takbiirtay baa axaadiista qaarkood oo qawiya ku soo aroortay xadiidkaasina wuxuu daliil u yahay oo tusinayaa salaadda markaa yacni uu nebigu ku tukaday sala allahu alayh wasalam shuhadaa uxud inay ahayd yacni markaa salaad salaatuljanaaze ah oo aynay ahayn duca uu u duceeyo keliya qariinadaasaa ku tusinaysa waa midda kale waxaa la yidhahdaa alxaqiiqatu sharciya muqadamun cala alxaqiiqati lugawiya nusuusta markaa wixii ku soo arooray alfaadda ku soo arooray marka la sheegayo xaqiiqada sharciga ah ayaa laga hormariyaa xaqiiqada markaa luqawiyadah xaqiiqada luqawiyada ah xaqiiqada sharciyadaa la hormariya marka waxa weeye calaa kulli xaal tirooyinka kala duwan saas yadaa bay usoo aroortay saxaabadu ficilada ay sameeyeenna culammadu waxay yidhaahdeen sida albaaniba axkaamuljanaa'iska ku sheegaya xukmu rafci bay leedahay oo saxaabo badan ayaa waxa weeye yacni markaa lix goor iyo toddoba goor iyo yacni markaa takbiirtay marka xukmu rafci baa la siinayaa bay yidhahdeen oo inay nebiga sala allahu aleyh wasalam kala kulmeen ayaa lagu xambaaraya waxaa kaloo haddaba jira axaadiis yacni markaa sheegaysa in waxa weeye afarta inuu nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambe inuu ku sugnaaday amaba markaa saxaabadu inay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen afarta bal hadda axaadiista soo socota aan laqbayno horta xadiidka shan boqol iyo afar iyo lixdan wa can jaabirin radia allahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey ilaa ralliha ka noqde waa jaabir ibnu cabdillaah qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa rasuulkii ilaahay yukabiru mid ku takbiirta calaa janaa'isinaa janaasooyinkayaga bimacnaa dadka naga dhinta arbacan afar goor buu ku takbiiran jiray wayaqra'u wuxuu akhrin jiray bifaatixati alkitaab faatixada qur'aankana waa akhrin jiray bitakbiirati aluulaa yacni takbiirta koowaad allahu akbar marka koowaade uu yidhaahdo ayuu marka akhrin jiray faatixada rawaahu shaaficiyu shaafici ayaa markaa soo wariyey biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu markaa shaafici ku soo wariyey xadiidkan jaabir culamo badan baa daciifisay oo uu ka mid yahay nawowi oo khulaasada ku daciifiyay iyo majmuuca labadaba sheegayna ibraahim inuu ku jiro markaa sanadka waa ibraahim ibnu maxamed ibnu abi yaxya shaykhu shaafici marka waxa uu yidhi ninkaasina waxa uu ahaa daciifun cinda ahli alxadiis culammada muxadisiinta agtooda daciif uu ka aha laa yasixu alixtijaaju bih in la xujaystaa markaa ma asaxayso waxaa kaloo uu ishaaray ibnu mulaqin xadiiskaasi inuu daciif yahay buu ishaaray waxaanu dabadeed yidhi waxa markaa kaa kaafinayo xadiiskaa kaa deeqayo oo booskiisii kaa buuxinaya bimacnaa booskiisii aad kaga maarmaysaa xadiiska ibnu cabbaas oo xadiiska yacni ka dambeeya sidaas iyadaa buu khulaasatlbadri muniirna ku yidhi sidaas i laeg xaafidulciraaqi ayaa isaguna xadiiska daciifiyey sida fatxulbaariga iyo tuxfatulaxwadiga labadaba ku sugan sharaxa tirmidi ee uu leeyahay ayuu markaa ku daciifiyey halkaa waxa weeye marka uu soo naqlinayey hadalka ibnu xajar marka uu soo rarayey saaxibu tawdiix waxauu odhanayaa markaa yacni ibnulcarabi ayuu odhanayaa marka halkaas yadaa waxaa ku dhacay markaa khata ayaa markaysaga waxaa markaa dhacay oo sabqu qalam ayaa sheikha markaysaga halkaas yacni kaga dhacday raximahullah waxaa kaloo xadiiska markaa yacni daciifiyey ibnu kasiir oo yidhi isnaadkiisa dacfi baa ku sugan ha yeeshee wuxuu markaa xoojinayaa waxa ka horeeya waxaana ka horeeya xadiidka waxa weeye ibnu cabbaas iyo xadiidka markaa ummu shariik yacni ayaa ka horeeya xadiidka ummu shariikna waxaa soo wariyey ibnu maajah baa soo wariyey sanadkiisana dacfi yar baa ku suganoo shahru ibnu xawshab ayaa sanadkiisa ku jira irshaadku sidaasna markaa ibnu kasiir ku yidhi marka calaa kulli xaal ninka la yidhahdo ibraahim ibnu muxamed ibnu abi yaxya yacni a'immada qaar way tawsiiqiyeen oo shaafici oo kale wuxuu u qabay ninkaasi inuu siqo yahay qolyo kaleoo iyaguna tawsiiqiyey oo markaa shaafici ku raacsanna waa jireen ha yeeshe culammada muxadisiintu waxay u badan yihiin ninkaa in la daciifiyo oo bale markaa dacfigiisu inuu daran yaho qaarkood ay yidhaahdeen markaa waxa weeye beentaa buu sheegi jiray shaafici way ka qarsoonaatay markuu leeyahay ninkii siqada ahaa ee ibraahim ibnu maxamed baa ii warramay marka uu leeyahay way ka qarsoonaataye waxa weeye been baaba lagu sheegay inuu markaa dhigdhigi jiray marka waxa weeye xadiidkan macnihiisa se waxaynagaga filan xadiis marka uu soo wariyey abu umaama ibnu sahlin abi umaamadaasina waxa weeye waa markaa waa macduud fi saxaaba sida albaanibe markaa uu sheegi doona bimacnaa waxa weeye sibyaantii markaa raggii yani yaryaraa ee carruurta ahaa markii nebigu dhintay sala allahu aleyh wasalam buu ka mid ahaa xadiiska abi umaama ibnu sahlin ayaa markaa inaga deeqaya أنه أخبره رجل, رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه روايات قاركود وحكو أروتي في التكبيرات الثلاث shaafici baa umka ku soo wariyey xaakimna isaguna waa soo wariyey oo mustadragiisu ku soo wariyey waxau yihi saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay daxaawi baa sharxu macaani alaahaar isaguna markaa ku soo wariyey oo fi takbiiraati halaas buu marka dambana yidhi yakhtimu salaata fi takbiiraati halaas cabdurazaaq baa isaguna musanafkiisa ku soo wariyey iyo nasaa'ina waa soo wariyeen laakina cabdirazaaq iyo nasaa'i xadiisku isagoo mursala ayay soo wariyeen xadiiska abu umaamana culamo badan baa saxiixisay oo uu ka mid yahay nawowi oo calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey majmuuca oo uu ka mid yahay waxa weeye ibnu xajar oo isaguna marka waxa weeye isaguna saxiixiyey fatxulbaariga ku saxiixiyey oo uu ka mid yahay albani oo janaa'iska isaguna markaa ku saxiixiyey oo uu ka mid yahay xuweyni oo isaguna ibnu jaaruudka takhriijka uu ku leeyahy ku saxiixiyey marka calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa waxaanuu sheegayaa salaatuljanaasaha yacni sunnadeedu inay tahay afar goor imaamku inuu yidhahdo allahu akbar saxaabiguna waxa uu yidhahdo sunnuhu waa caynkaas waxaa loo jeedaa waa sunnihii nebiga xukmu rafci bay leedahay xukmu rafci ayay leedahay oo waxay ka dhigan tahay inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sidaas markaa ha la sameeyo caynkaasoo kale ayay ka dhigan tahay marka waxa weeye afar goor in la takbiirto allahu akbar uu imaamku yidhaahdo bay sunnadeedu tahay yacni sunnihii nebigu sala allahu aleyh wasalam dabeedna marka wuxuu akhrinayaa faatixada ayuu akhrinayaa takbiirta koowaad dabadeed buu akhrinayaa hoos baan u akhrinayaa yacni nebiguu ku sallinayaa sala allahu alayh wasalam ducadu markaa yacni u markaa u gaar yeelayaa amaba markaa ku ikhlaas samaynaya uu u ducaynayo markaa janaasada yacni takbiiraadka markaa kale ayuu iyagana markaa umuurahaas yacni samaynaya dabeedna waa salaamad naqsanaya marka xadiidkaasi takbiiruhu inay afar yihiin faatixada in la akrinayo waxa weeye takbiirada hore dabadeed yacni marka intaba xadiiskii jaabir intuu sheegayba waa inoo sheegay marka waxaa la odhan karaa xadiiska ibnu cabbaas kaasaa uga dhowe kaasaa inaga deeqayo inagaga filan baa la odhan karaa waxaan baraarujinayaa albani waxa uu yidhi markuu xadiiska markaa sheegaya abu umaame waxa uu yidhi abu umaama marka ma aha baahili waana sida uu sheegay waa nin kaloo marka waxa weeye kunyadiisa ku caanbaxay oo lagu yaqaano yacni weeye magiciisana waxaa la odhan jiray ascad ibnu sahlin ibnu xunayf baa la odhan jiray oo ninkii waxa weeye sahl ibnu xunayf ee cali ku tukanayey ninkaasa ee reer bedar ahaa ninkaasaa marka waxa weeye markaa dhalay marna waxaa la yidhi markaa waxaa la odhan jiray sacdi baa la odhan jiray ascad lama odhan jirin marka ninkaasi waxa uu yidhi waxa uu ahaa markaa nin saxaabada lagu tiriyo oo waxa uu lahaa ru'yo oo nebiga waa arkay sala allahu alayh wasalam ha yeeshee nebiga waxba kama maqal marka wuxuu odhanayaa albani falxadiisu min maraasiili asaxaaba mursalladii saxaabada ayuu ka mid yahay waa yacni markaa waana xujo waana markaa mursalka saxaabaduna xuja weeyaan sidaas iyadaabuu markaa sheikhulalbani raximahullahu uu yidhi ha yeeshe mas'alada aanu markaa baraarujinay waxay tahay sheikhu xadiisku yacni laba dariiq buu ku soo arooray yacni dariiq yacni markaa sidaa uu sheegay mursal ah iyo dariiq marka waxa weeye mutasil oo xidhiidhsan oo uu saxaabi ka sii warinayo marka dariiqa waxa weeye mursalka ee uu irsaaliyey abu umaama ibnu sahl ibnu xunayf uu irsaaliyey yacni sawaabku ma aha markaysagaa inuu xujo yahay sababta aynay u ahayna waxay tahay maraasiisha saxaabada culammadu ha yidhaahdaan waxa weeye waa xujo laakiin mursallada saxaabadaee xujada ah waxay ka reebaan kuwii markaa yacni iyaga oo sibyaana oo yaryaroo carruuroo aan weli xadu tamyiis aan gaadhin oo waxba kala garanin uu nebigu dhintay sala allahu calayhi wasallam kuwaa warkooda iyo xadiiskay sheegaan waxa uu la mid yahay markaa mursalkii taabiciintuu la xukum yahay ee mursalkii saxaabada lama xukum aha waxa uu odhanayaa markaa suyuudi alfiyadiisa waa mursalu saaxibi waslun fi lasax yacni mursalka saxaabigu waa mutasiloo waa xidhiidh qowlka markaa sixada badan marka lagu socdo qowl yaroo iska shaada oo khilaafsan sidaas ayaa jira ka saamicin fii kufrihi suma ittadax islaamuhu bacda wafaatin waladii ra'aahu laa mumayizan laa taxtadii buu yidhi yacni suyuudi waxau yihi raximahullah yacni mursalka saxaabigu waxa weeye xukmi mutasiloo xidhiidhsan buu leeyahay qowlka sixada badan marka lagu socdo wuxuuna la mid yahay ka saamicin fii kufrihi suma tadax sidii mid nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo gaala wax ka maqlay suma tadaxa dabeedna uu caddaaday islaamuhu bacda wafaatin islaamnimadiisu waxay markaa caddaatay bimacnaa sugnaatay markuu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam dabadeed oo markii hore isagoo gaala intuu wax ka maqlay ayuu markuu nebigu dhintay dabadeed buu islaamay dabeedna wuxuu markii hore ka maqlay nebiga xaaladdu gaalkaa wuxuu ka maqlay buu ka warramay ma la aqbalayaa mise la aqbali maayo haa waa la aqbalayaa bay culammadu yidhaahdeenoo isagu waa taabiciyo saxaabi ma aha ila isagoo muumina nebigii ma aragay taabici ha ahaadee xadiiskuu nebiga ka maqlay isagoo gaala xaaladdan uu hadda gudanayuunbaa la ictibaarinayaa xaalatul adaa iyo xaalatu taxamul lama ictibaarinayo xaaladdanna waa cadliga waa lagu kalsoon yahay mar hadduu caynkaa iyada ay yahay waxay noqonaysaa xadiiskuu nebiga ka maqlay gaalnimadiisii uu yacni markuu isagu gaalka ahaa uu nebiga ka maqlay ee uu gudanayo ee sheegaayo isagoo yacni markaa muslima uu sheegaayo waa maqbuul waxaanuu la mid yahay markaa waa mutasiloo waa xidhiidhsan yahay saxaabada markaysaa markaa xadiiskoodiioo kale aanu la xukum yahay ka saamicin fii kufrihi suma tadax islaamuhu bacda wafaatin waladii mawdicu shaahidu halkaasay ka bilaabmaysaa waladii ra'aahu laa mumayizan laa taxtadii kii nebiga arkay sala allahu alayh wasalam laa mumayizan xaaluu yahay hayra mumayizin isagaan mumayis ahayn kii nebiga arkay sala allahu alayh wasalam laa taxtadii mas'aladan hadda aynu soo sheegnay xadiiskiisu ma gudagelayo mursalkii saxaabigee xujada ahaa noqon maayo ee waxa uu yahay maraasiishii taabiciintuu la xukum yahay oo maqbuul ma aha haddaba ninkan abu umaamo markaynu u soo noqonno waxay markaa culammadu ay markaa yidhaahdeen oo markaa laguba soo wariyey xadiisu markaa odhanayo ibnu xajar sanadkiisu waa saxiix inuu xayaatadii nebiga sala allahu alayh wasalam dhashay ninkani nebigana loo geeyey nebigana markaa uu taxniikiyey oo dhalxanaga markaysaga markaa yani intuu u muudsaday timir inuu dhalxanaga ugu dhejiyey sidaas yada ah marka waxa weeye ayaa markaa dhacday tahdiibu tahdiibkaanu ku odhanayaa xaafid ibnu xajar yani isnaad saxiixa ayuu ku soo arooray sidaas yadaabuu odhanaya culamada muxadisiinta qaarkoodna waxay sheegeenoo markaa yidhaahdeen isaga oo laba jir ah oo laba sano jira ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhintay culamada muxadisiinta qaarkoodna sidaas yada abay markaa sheegeen markaa sidaas aawadeed waa noocii la odhan jiray mursalkiisu maraasiisha taabiciintuu la mid yahay ha yeeshee markaa xadiidka taasi yaanu xujo ahaane dariiqyo kale oo markaa waxa weeye mutasil ah oo uu ka warinayo rag saxaabada ka mida ayaa jira oo dariiqa markaa sharxu macaani alaahaar iyo dariiqa markaa imaamu shaafici iyo dariiqa xaakim iyo yacni markaa dhammaantood dariiqa shaafici unka kusoo warinayo ka xaakim iyo ka sharxu macaani alaahaarkee markaa taxaawi intuba waa mutasil oo waxay odhanayaan markaysaga nin markaa saxaabadii nebiga ka mida sala allahu alayh wasalam ayaan markaa iiga warramay buu odhanaya allahuma ilaa markaysa waxaan markaa xaakim buu wuxuu odhanayaa rijaalan nin keliiba igama warramina rag baaba iga warramay min asxaabi nabiy sala allahu alay wasalam ka mida marka calaa kulli xaal xadiidkaas yani waxa weeye dariiqyada kale ayaa marka waxa weeye mutasilka ah ayaa xujadu ku sugan tahay isagaana inaga deeqayo inagaga filan xadiiska jaabir xadiiska shan boqol iyo shan iyo lixdan waa can talxata ibni cabdillaahi bni cawf qaala sallaytu khalfa bni cabbaas waxa uu yidhi ninka la yidhahdo talxa oo taabici ah waxaan ku tukaday buu yidhi cabdillahi bni cabbaas dabadiisa calaa janaasatin isagoo janaase ku tukanaya sallaytu waxaan ku tukaday khalfa bni cabbaasin ibnu cabbaas dabadiisa ayaan ku tukaday bimacnaa imaam isagoo ii ah oo calaa janaasatin aan janaase ku tukanayo bimacnaa mayd aan ku tukanayo fa qara'a waxa uu akhriyey faatixata alkitaab yacni faatixadii qur'aanka ayuu akhriyey fa qaala wuxuu uhi litaclamuu annaha sunna waxaan u akhriyey inay markaa ogaataan daraaddeed inay sunno tahay marka riwaayo kale ayaa fasirtay oo markaa caddaysay oo fajahara yacni sare ayuu u qaaday oo u akhriyey faatixadii u akhrinayey waa la jahray bimacnaa hoos uma akhriyiine markaa cod sare ah oo dadku maqlayaan buu ku akhriyey markaasu wuxuu uhi litaclamuu annaha sunna marka litaclamuu waxay tacliil u tahay jahriga uu la jahray ee sare u akhriyey bay tacliil u tahay qiraa'ada uma aha waxaan sare ugu akhriyey qiraa'adeeda litaclamuu si a u ogaataan annahaa sunnatun inay sunno tahay si a u ogaataan rawaahu albukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskani waa saxiixa bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey waxaanay ku dareen yacni nasaa-i iyo abu yacla iyo bayhaqi iyo ibnu jaaruud fa qara'a faatixata alkitaabi wa suuratan waxa uu akhriyey cabdillaahi ibnu cabbaas qur'aanka faatixadiisa iyo suurad kale ayuu markaa akhriyey markaasuu yii litaclamuu annaha sunna waxa uu xadiiskani tilmaamayaa in waxa weeye salaatuljanaazaha in markaa faatixa la akhrinayo qiraa'a ay leedahay sidaasna jamaahiiru ahlicilmi waa ku tageen in markaa qiraa'a ay leedahay oo aan markaa ilaa faatixa la akhriyo aynay asaxaynin salaatuljanaazihi qolyaha xanafiyada ayaa waxay yidhaahdeen maya salaatuljanaazihu waa iska duco maadaama ay duco tahay in faatixa la akhriyaa waxba waajib ma aha faatixa in la akhriyaa waxba waajib ma aha ayay yidhaahdeen waxaana yidhaahdeen litaclamuu annaha sunna yacni kama cadda bay yidhaahdeen in waxa weeye ay markaa yacni marfuuc inay tahay oo xujannimo markaysagaa kuma sugna waa saxaabiga ayaa iska sameeyey bay markaa yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal qowlkoodaas waa qowl yani markaa daciif ah waxaanay tahay oo culammadu marka ay ku tageen in waxa weeye waxa saxaabigu uu yidhaahdo waa sunne inay xukmu rafci leedahay oo ay ka dhigan tahay inuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam baa sidaa yidhi ama nebigaa sidaa sameeyey xagga ixtijaajka iyo daliishadka inay taa la mid tahay way jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ku tageen xataa xanafiyada laftoodu meelaha qaarkood iyagu laftoodu sidaa waa u daliishadeen sidaas waa u daliishadeen oo waa u cuskadeen markaa sidaas aawadeed yacni qowlka odhanaya xujo ma aha waa qowl daciifa weeyi qowl daciifa weeyaan sunnahana wuxuu uga jeedaa sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu uga jeedaa sidaas yadaa buu ka tilmaamaya cumuumaadka kalena waa laga daliishanayaa waayo salaatuljanaasu waa salaad nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi laa salaata ila biummi alkitaab yacni wax salaad la yidhahdaa ma jirto iyadoo aan markaa yani qur'aan ay la akhriyin faatixada faatixa haddaan la akhriyin salaadii ma jirto salaatuljanaazuhuna waa salaad waxaa salaadda loo shardiyaa loo shardiyaa waxaa salaadda lagu galaa lagu galaa waxaa salaadda lagaga baxaa lagaga baxaa oo waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi markuu salaadda ka warramayey miftaaxuhaa yacni marka altahaara waxa fure u ah salaadda tahaarada ayaa markaas miftaax u ah fure waxa u ah yacni markaa waa tahaarada in la tahaaro qaato wa taxriimuha atakbiir waxaa lagu xarmadaayo lagu galaa allahu akbar wa taxliiluha atasliim waxa lagaga baxayo lagaga xalaaloobaa waa salaama naqsi sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alay wasalam ku tilmaamay xadiis saxiixa xadiis saxiixa saas ayuu ku sheegay marka intabana waxa weeye waa salaad nusuustuna waxay ku magacawday salaad bay ku magacawday oo axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam mar kasta waxaa lagu magacaabaya ku soo aroortay markaa salaad inay salaatuljanaazuhu tahay sallaa rasuulu lahi sala allahu alay slm ala janaaza sallaa calaa kada yacni marka axaadiis mutacadida mutawaatira oo aad iyo aad u fara badan salaad baa markaa lagu magacaabay macnahaasna waxa weeye inay salaaddii sharciyada ay tahay ayaa laga qaadanaya oo aan markaa macno lugawiya markaa looga jeedin salaadda sharciyaduna waxay tahay waa cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim yacni marka cibaado gaara wey oo ficillo iyo odhaahyo gaara u saaxiiba salaaddu oo lagu galo allahu akbar oo lagaga baxo salaamo naqsi assalaamu calaykum lagaga baxo sidaas yadaa weeyaan axaadiistii hore aynu markaa sheegnayna waxa weeye laftooduna waa tilmaamayeen faatixada in la akhrinayo marka waa rukni arkaanteeda ka mid a la'aanteedna aynay asaxaynin salaatuljanaazuhu xadiiskii markaa inoogu dambeeyey ee markaa abi umaama ibni sahlin yacni uu ka warinayay nin saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam ka mid ah isaguna waxa udhi ninkaasi uu ka soo naqlinayey ina asunata fi asalaati cala aljanaazati an yukabira alimaamu uma yaqra'a bifaatixati alkitaabi bacda atakbiirati aluulaa siran fii nafsihi marka waxa weye xadiiskaasina waa ku cadiya waana xadiis saxiixa waa inagii sheegnay ahlucilmi badan oo saxiixiyey waa inagii markaa tilmaanay oo ay markaa yidhahdeen qaarkood waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dariiqyada qaarkood weliba markaa turuq mutacadid uu leeyahay oo waxa weeye yani xadiisku ku soo arooray marka waxa weeye adiladaas ayaa markaa u daliila markaa qowlka xanafiyada waa qowl markaa daciifa weeye culamada qaarkooda markaa ra'yi adigu kaa xanafiyada iskaga dhow ku tegay baa jira oo ah waxa weeye in la yidhaahdo waa iska sunne markaa in la akhriyo faatixada haddii la akhriyo waxa weeye waa fiican tahay haddaan la akhriyinna salaaddu waa asaxaysaa oo dhibaata kuma sugna waxaana filaya ibnulqayim aljawziya inuu ka soo raray shiikhiisii yacni marka ibnu taymiya ra'yi noocaas oo kale aynu ka soo raray laakiin calaa kulli xaal waa daciif oo ra'yigu markaysa waxa qowlku yacni haddii uu markaa yahay mid xujada khilaafsan waa qowl daciif ah in la cuskadana ma ah maa mina ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxiba hada alqabri maa mina ay axadun ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxiba hada alqabri wa imaam maalik buu yidhi axad nagama mid yaha hadduu naga mid yahayna isna wax waa radiyaa waxna waa lagu radiyaa wuxuu isagu aqbali waayo radiyaa waa jiraan oo uu diidaa wax lagu diido isaga lagu radiyaana waa jiraan ilaa saaxiba hada alqabr yacni markaa qabrigaa ka uu saaxiibkaa mooye bimacnaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam mooyaane yacni axadkii kaleba waxna waa lagu diidaa isaguna cid wax oo ku diida marka waxa weeye aqwaasha culammaduna waxa weeye waxay yacni lagu qaadanaya waa markaa daliilka ayaa lagu qaadanaya lakiin daliilka hadday ka hor timaado waa laga tegaya taqliid marka yacni indhala in qowl markaa caalim lagu qallitana ma ah oo la yidhahdo haddii markaa hebel yidhahdo waxba igu dhan ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami yani in saas la yidhahda waxa weye waa mid yani markaa kalad ah oo in markaa layaa qowl caalim yani ama shaafici ama axmed ibnu xambal ama nawawi ama ibnu taymiya ama yani markaa hayru yani waxa weye min alawaliin aw min alaakhiriin baan markaa ra'yigiisa iska qaadanaya haddii uu yidhaahdo waxa weeye igu dhan oo waxa weeye waan markaa yani hadduu dhaariidhi alla yidhi yani ta noocaasi waxa weeye mid saxa maaha ee wixii markaa daliilka markaa waafaqa waa la qaadanaya wixii daliilka khilaafana yani waa laga tegaya iyadoo markaysaga culammada wanaaggu u hormaray oo markaysa waxa markaa lagu yaqaano yani markaa wanaagga iyo xaq markaa doonka lagu yaqaano yani ummaddana markaa yani carab wanaagsan ku leh sida markaa a'immadii waaweynaa ee markaa shaafici iyo imaam axmed iyo imaam maalik iyo a'immadii kale la midka ahaa yani markaa taabiciinta atbaacu taabiciinta markaa yani saxaabada wakadalik mutaakhiriinta yani marka ahlucilmiga caynkaasa iyadoo waxa weeye loo cudur daarayo oo la odhanayo waxa weeye haddii ay ijtihaadeen oo masalada ku khata'een aan markaa la tacninaynin aan la tacnin wakadalik culamada mucaasiriinta ee a'immada ahlu sunnaa masaa-isha marka iyaguna ay ku khata'aan saas si la-eg in markaa la tacniyo ama la duro markaa ma aha in la duro ma aha waa loo cudur daaraya laakiin khata'a masaladay ku khaldameen waa in la baraarujiyo yani markaa liyuxdara minhu khata'a si looga yani markaa digtoonaado laakiin waa in marka waxa weeye yani yani si aadaabi ku jirto yani loo baraarujiyo yani isagana loogu cudur daaro marka calaa kulli xaal qowlka odhanaya faatixadu yani ma aha markaa rukni ama waajib salaatuljanaaza umaha waa qowl baatil ah yani markaa ciddii doontaa ha tidhaahdo in markaa la qaato yani ma aha ama waxa weeye masir baa loo akrinayaa mise saraa loo akrinayaa ma hoos baa loo akrin mise kor sunnadu waxay tahay in markaa hoos loo akriyo waana xadiiskii abi umaame aynu sheegaynayna waa tilmaamayay uma yaqra'a bifaatixati alkitaabi bacda atakbiirati aluulaa siran fii nafsihi madaahibtana qaarkood baa waxay yidhaahdeen maalin hadday tahay waxaa loo akrinayaa markaa sir laakiin hadday habeen tahay laba qowl bay geliyeen ama laba weji in sare loo akriyo iyo in markaa hoos loo akriyo laakiin adigu calaa kulli xaal tafsiilkaasi wax daliila markaa malaha waxaanay tahay marka in sir loo akriyo hoos loo akriyo wey sida xadiiskuba ku cad yahay in sir loo akriyo wey cabdullahi ibnu cabbaas bay soo aroortay inuu sare u qaaday isagana waxaa lagu xambaarayaa bay culammadu yidhaahdeen inuu yacni dadka inuu baro in faatixa la akhrinayo inuu sidaa uga jeeday dadku inay faatixada akhriyaan salaatuljanaasaha inuu taa baro inuu uga jeeday taasaa lagu xambaaraya taas ayaa markaa lagu xambaaraya waxaa kaloo xadiiska markaa ay ku dareen nasaa'i iyo abu yacla iyo bayhaqi iyo ibnu jaaruud wa suuratan faqara'a faatixata alkitaabi wa suuratan taasna markaa culamada qaarkood baa markaa doonay inay daciifiyaan oo waxay yidhaahdeen waa markaysa waxa waa hayru maxfuud sida bayhaqiba uu ku odhanayo sunankubraha oo waxau odhanaya wa suuratan markaa inuu lagu daraa waa hayru maxfuud culamada mucaasiriintana sheikh ka mid ah markaa saas yadaa ku tegay oo yidhi waa shaad wa suuratan in lagu daro saas aawadee albaanina markaa ku naqdiyey inuu markaa xadiiska saxiixiyey iyadoo wasuuratan ay la socoto dabaadna markaa nadaraat yani markaa fii kitaabi salaati alalbaani risaale la yidhahdo ayuu qoray waa sheikhii markaa tuwayjari la odhan jiray raxmat ullaahi calayhi dabaad markaa sheikhuna waxa weeye maxamed naasiridiin albaanina markaysagaa risaale ayuu ku radiyey oo markaa kaga jawaabay waxaanu markaa tilmaamay calaa kulli xaal yani wasuuratan in markaa ay saxiix tahay waxa uu yidhi sheikhu yani markaa tuwayjari waxaa la tafarudoo la keli noqday haytham ibnu ayuub nin la yidhaahdo la keli noqdayo cid kale lama soo warin dabeedna sheikhu waxa weeye muqadimada yani kitaabka salaata yani markaa salaatu nabiy sala allahu aleyh wasalam muqadimadeedaba siduu ku caddeeyey waxa marka uu tilmaamay inaanu la tafarudin ee afar kale oo siqaadi ay la wariyeen afar kale oo siqaadi inay la wariyeen oo aanu markaa la keli noqon haytham ibnu ayuub yani markaa ayuu tilmaamay weliba markaa turuqdaasi markaysaga dhammaantood inay yihiin yani saxiixatulisnaad mid waliba qaarkoodna markaysaga aimo waaweyn inay saxiixiyeen oo nawawi iyo markaysaga ay ka mid yihiin inay markaa saxiixiyeen weliba markaa dariiqyo kalena marka ay jiraan oo waxa weeye dariiqyadaas yani markaa shantaas siqaada ay waxay ka wada warinayaan ibraahim ibnu sacdi bay ka warinayaan yacni dariiq kale oo waxa weeye yani markaa ka baxsan oo waxa weeye markaa ibraahim ibnu sacdin ku raacaya ayaa isaguna marka waxa weeye jira marka waxa weeye calaa kulli xaal yani sheikhu marka muqadimada marka ayuu ku caddeeyey kitaabkiisa salaatu nabiy sala allahu alay slam lilalbaani taas buu marka ku caddeeyey oo masaladan marka ku radiyey marka xadiisku calaa kulli xaal yani isagoo ziyaadada wata waa saxiix turkumaani laftiisu waxa weeye ibnu turkumaani jawharunaqiga waa ku tacaqubay oo waa kaga daba tegay hadalka waxa weeye bayhaqi waxaanu marka uu yidhi hadalka uu yidhi waa hayru maxfuud yani markaysaga waxa markaa saxiix ma aha ee waa maxfuud riwaayada wasuuratan wa suuratan maxfuud weeye oo nabiga sala allahu alay wasalam mid laga hayo oo laga xafiday weeye saas aawoodee imaamu nawowi waxa uu yidhi markuu yacni riwaayadan saxiixiyey waxaa laga qaadanayaa suurad yaroo gaaban bimacnaa suuradaan dheerayn in markaa lagu daro markaysagaa faatixadii la raaciyo sheekh albaani taana waa ka daba tego waxa uu yidhi xadiisku wa suuratun buu yidhi yacni waxa weeye mid gaaban iyo mid dheerba waa lagu akhrin karaa oo wax daliila yani marka waxa weeye ma laha in markaa mid gaaban yani lagu xadido xadiiskuna ma xadidin calaa kulli xaal taasna waxaa laga qaadanayaa in markaa suurad in lagu daraana inay markaa mashruuc tahay ayaa markaa laga qaadanaya salaatuljanaazi faatixada marka la akhriyo suurad kale in lagu sii laraa inay tahay markaa mid mashruuc oo sunno ah ha yeeshee waajib ma aha sidaan salaadaha kaleba in suurad loogu daraa yacni faatixada aynay waajib u ahayn xagga takbiiraadka axaadiista waa soo aragnay markaa takbiiraha sheegaya oo waxa weeye qaar lix takbiirood sheegaya qaar afar takbiirood sheegaya qaar shan sheegaya qaar ka badanna waa jiraano aynu ishaarnay marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa culamo badani marka ay yidhaahdeen waxaa markii dambe lagu ijmaacay oo laysku waafaqay in takbiiradii allahu akbarta markaysagaa salaatuljanaasaha in afar takbiiradood lagu kaaftoomo sidaas iyada abaa markii dambe lagu ijmaacay culamo badan oo ijmaaca soo rartayna waa jiraan culamo badan oo ijmaaca soo rartayna waa jiraan ilaa qaarkood ay gaadhsiiyeen hadduu waxa weeye imaamku afar ka badiyo in lagu raaco ma aha in lagu raaco wixii afar ka badan oo waxa weeye lala takbiirto ma aha ee waad iska sugaysaa intuu salaama naqsanayo ilaa markaa qowlkaana culamada qaarkood ay yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal yacni waa marka yacni ahlucilmiga qaar baa banneeyey oo yidhi waxa weeye afartu axaadiistu waa ugu fara badan tahay yacni inay mansuuqo tahay axaadiistii hore laga qaadan maayo waxyaalaha ay ka qaateen inay mansuuq tahay culamada qaarkood waxaa ka mid a in waxa weeye ay ugu dambaysay salaadu markaa salaatuljanaaze uu nebigu tukado allahu akbar afar goor inuu yidhahda inay ugu dambaysay laakiin calaa kulli xaal taas naskhi kama cadda waayo waxa weeye waa ficil ficilna ficil ma caarido oo waxa weeye sidana in la sameeyo sidana in la sameeyaa laga yaabaa naskigana waxaa shardi u ah in waxa weeye markaa jamci wax la yidhaahdaa u suuroobi waayo ayaa marka waxa weeye shardi u ah hadduu jamci suuroobi waayo yacni taariikhdiina la garanayo markaasaa waxaa leeyaha ka dambeeyaa naasikha kii horea mansuukha baa la yidhahdaa kii hore ayaa mansuukha ayaa la yidhahdaa walam yakun tacaarud alafcaali fi kulli xaalatin min alaxwaali yacni tacaarud markaa ficilladu ay iscaaridayaan ma jirto xaal axwaasha ka mida oo ficilladii waa la jamcinaya sidana waa mashruuc sidana waa mashruuc taas yadaabaa lagu jamcinaya taas ayaa lagu jamcinaya ahlucilmiguna waxay qabaan marka waxa weeye naskhiga inuu ka horeeyo jamcigu inuu horeeyo oo adilada in la jamciyaa inay ka horrayso waayo jamcigu waa adiladii oo la wada camal siinayo yacni naskiguna waa adiladii qaarkeed oo la camal tirayo oo waxa weeye aan markaa lagu camal falayna la ibdaalinayo oo la idhi camalkeedii waxa weeye waa miduu buray oo aan lagu camal fali karin asalna adilada waxa waa inay muxkam tahay alaslu fi ladilati alixkaamu adiladu inay muxkamo tahay baa asal u ah sida aayadda waxa weeye suuratu ali cimraanba ku soo aroortay waladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat marka waxa weeye waxaa la tilmaamay in asalka kitaabka bimacnaa haalibkiisu inuu yahay muxkam marka alaslu fi ladilati alixkaam waxayna yidhahdaan culammadu icmaalu daliilayni macan awlaa min ilgaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa waxay ka habboon tahay in midna la camal siiyo lagu camal falo ka kalena in la camal tiro oo lagu camal fali waayo sidaas yadaa ayay markaa ka fiican tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlucilmiga qaar waxay qabaan ha yaraadaane in waxa weeye laga badin karo takbiiradaha afar in laga badin karo sidaas yadaa ayay markaa qabaan arrinka ku saabsan saxaabadu inay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen afar takbiiradoodna yacni ijmaacaasi ma sugna ijmaacaasi ma sugna saxaabada qaarkoodna marka waxa weeye wakhtigii ay sheegayaan dabadeed baa waxa dhacday inay markaa ku takbiirteen intaa wax ka badan intaa wax ka badan inay markaa ku takbiirteen yacni salaatuljanaazo ayaa markaa sugan oo iyadana dhacday marka waxa weeye calaa kulli xaal afartu waa ugu fiican tahay axaadiistuna waa ugu fara badan tahay ha yeeshee waa bannaan tahay yacni waxa weeye in afar laga badiyaana yacni mid bannaan markaa weeye sidaas aawadee hadduu imaamkii takbiirto afar wax ka badan waa lagu raacayaa waa lagu raacayaa laakiin sida jamaahiiru ahlilcilmi ku tageen salafan wa khalafan waa afarta takbiiradood weeyaan xadiiska shan boqol iyo lix iyo lixdan wa can cawf ibni maalikin waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaa ralliha ka noqdee qaal inuu yidhi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa janaaza rasuulki ilaahay waxa uu ku tukaday sala allahu alayh wasalam janaazo ayuu markaa ku tukaday bimacnaa meyd ayuu ku tukaday fa xafidtu min ducaa'ihi waxaan ka xafiday ducadiisii allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu ducadiisuu ku ducaynayey nebigu sala allahu alayh wasalam waxaan ka xafiday allahuma akfir lahu ilaahaw meydka u dembi dhaaf allaahumma waxa weeye ayaa allahu bay markaa la macno tahay miimkuna wuxuu beddel ka yahay yacni markaa yaadii xarfu nidaaga sidaas aawadeed lama kulmiyo oo yaa allaahumma lama yidhaahdo allaahumma ilaahayow yaa allaahu ikfir lahu u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafihi yacni markaa ilaahayow ka badbaadi yacni markaa dhibaatooyinkaoo ka bogsii cadaabulqabriga cadaabka naarta ee sharka dunuubta wacfu canhu ilaahayow cafi oo iska dhaaf wa akrim nuzulahu wa akrim ilaahayow sharaf nuzulahu martisoorkiisana markaa sharaf wa wasic ilaahayow ballaadi madkhalahu makaanka meesha uu gelayana u ballaadi oo xabaasha ah wa wasic ballaadi madkhalahu meesha uu gelayana yacni markaa u ballaadi oo xabaash ah mudkhal iyo madkhal labada mid walba waa loo dabdiyey haddaad tidhahdo mudkhalahu meesha la gelinayay noqonaysaa oo idkhaal baa laga keenay haddaad tidhaahdo madkhalahuna waxay noqonaysaa meesha uu gelayo oo dukhuul baa laga keenay markaa sidaas yada a weeye wa wasic ballaadi madkhalahu makaanu dukhuulkiisa halka markaa uu gelaayo ilaahayow u ballaadi waqsilhu ilaahayow ku maydh bilmaa'i biyo iyo wathalji yacni barafka waaweyn iyo walbaradi yacni markaa barafka yaryar yacni markaa mid walba ku maydh yacni thalji waxaa la yidhahdaa yacni markaa maa jamada min almaa'i wixii markaa waxa weeye biyo fadhiista ayaa la yidhahdaa ama cirha ka soo dhacaan ama dhulkaba markaa ha joogaan marka waa barafka waaweyne markaisaga fadhiya yacni kaa weyn walbaradna waxa weeye waa marka barafka yaryar ee markaa roobka oo kale markaisaga waxaa yacni waxaa jira yacni roobka wakhtiyada qaarkood inuu baraf yaryar oo soo daata ayaa jira marka kaa yaryar ee soo daatae markaysa waxaa markaa cirka ka soo daadanaya kaasna barad baa la yidhahdaa kaasna barad ayaa markaa la yidhahdaa wathalji marka waxaad ku maydhaa yacni barafka waaweyne markaa fadhiya bimacnaa waxa weye maa jamada min almaa'i sawaun saqata min alsamaa aw kana fi lard walbaradi iyo markaa barafka yaryare markaa cirka ka soo dhacaya ilaahu ku maydh wa naqihi ilaahw ka nadiifi min alkhataayaa dembiyada ilaahw ka nadiifi kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas yacni sida waxa weeye looga nadiifiyo kamaa yunaqaa yacni waxa uu qoray markaa nushadan hayo naqayta buu qoray yacni waana riwaaya markaysa markaa waxa weeye muslim saxiixa kusoo wariyo muxaqiqu markaa yidhi markaa naqayta haddii la yidhaahdo athawba alabyada waa in loo dabdiyaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa sidaad uga nadiifiso marada cad min addanasi markaa wasakda kamaa naqayta athawba alabyada min addanasi sidaad uga nadiifiso yacni marada cad min addanasi wasakda aad uga nadiifiso laakiin riwaayada macruufkii maxay ahayd waxay ahayd kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas kamaa yunaqaa sida looga nadiifiyo athawbu marada alabyadu cad min addanasi wasakda sida looga nadiifiyo wa abdilhu ilaahayow markaa u bedel daaran daar u bedel daartaasoo khayran min daarih daartiisii ka wanaagsan yacni daar daartiisii ka wanaagsan ilaahay ugu bedel wa ahlan iyo ehelo khayran min ahlihi ehelkiisii ka wanaagsan oo ka khayr badan wa adkhiluu ilaahu waxaad gelisaa aljannata jannada geli jannada ilaahay ou geli waqihi ilaahay ou ka ilaali fitnata alqabri fitnada qabrigana ilaahay ou ka ilaali yacni inuu marka ku simbiririxdo ama fitnada qabrigu haddii cadaabulqabrigii looga jeedana waxay noqonaysaa cadaabulqabriga ilahu ka ilaali imtixaanka qabrigana ilaahu ka ilaali bimacnaa inuu ku simbiririxdo ku dhaco ilaahay ou ka dhowro ka ilaali wa cadaaba annaari cadaabka naartana ilaahu ka ilaali rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey marka waxa weye ducadaas cajiibka ah ee layaab kale buu nebigu ugu duceeyey sala allahu aleyh wasalam saxaabiga xadiiska soo wariyaa waxa warinaya waxau yidhi cawf ibnu maalik weeyaane waxaaban jeclaystay markaan ducada nebiga uu ku ducaynayo sala allahu aleyh wasalam iyo wanaaggeeda iyo badnaanteeda markaan arkay aan maqlay waxaaban tamaniyo jeclaystay maydka uu ku tukanayo nebigu ee u ducaynaya inaan aniga ahay baan jeclaystay buuri inaan aniga ahay baaban jeclaystoo tamaniyey buuri marka waxa weeye ducadani waa duca ku soo aroortay maydka salaatuljanaasaha marka loo ducaynayo waa ducada ugu sixada badan ee ku soo aroortay weeyaan marka ashyaadaas oo dhan baana markaa loogu ducaynaya haddaynu ku yaro noqonno xagga macnaha wawasic madkhalahu waa qabriga xabaasha u ballaari weeye waayo xabaasha dadna waa lagu cidhiidhiyaa ilaa feedhuhu isdhaafaan qaarna waa loo ballaariyaa ilaa waxa weeye aragtidu meeshay gaadho oo kale ayaa markaa loo waasiciyaayo xabaasha loo ballaariya marka u ballaari ayuu ilaahay ka baryey inuu u ballaariyo waxa kaloo uu markaa yani nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ilaahu waxaad ku maydhaa yacni biyo iyo barafyo yacni ku maydh baa la yidhi haddii la yidhaahdo oo markaa nadiifinta maryaha la nadiifiyo waxaa ugu sii fiicnaansha badan biyaha kuwooda diiran ee kuwan qabow maxaa loo khasisay oo maradu yacni haddii la eego waxaa u nadiifin badan markaysagaa biyaha diiran xadiiskuna waxa uu tilmaamayaa yacni markaa biyahaas yacni barafkaa ku nadiifiyo sida marada markaa cad loo nadiifiyo kale uga nadiifi yacni marka waxa wa naqihi min alkhataaya waa toddoba weeye marka waxa weeye culammada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yacni markaa dunuubtu naar bay saabaan marka waxa weeye waa kul kul weeye kulkiina waxa baktiinaya markaa barafka ayaa baktiinaya sharkii dembiyada iyo kulkoodii waxa markaa baktiinayaa biyaha qabo weeyaan ee barafka ah markaa sidaas aawadeed baa kuwa barafka loo soo khasisay ee haddii waxa weeye marka lae biyo kulul ku maydh dee waxa weeye kulkii dembiyada kul kale in loogu geeyo ayay markaa noqonaysaa sidaasaa kuwa qabow loo soo khasisay wa naqihi min alkhataaya kamaa yunaqa thawb labyadu min adanasna waxa uu tilmaamayaa marada markaa cad baa lasoo gaar yeelay yacni mar kastaaba midab ama la aata amaha caddaatee dee waxa weeye qurunkii markaysa waxaan amaba wasakhdii si aada ay uga nadiif noqon kartaan laakiin caddaanka maxaa loo soo gaar yeelay caddaanku waxa weeye marka horena marka uskagu waa ka muuqasho badan yahay oo aad buu uga muuqdaa marka dambe markaa la nadiifiyana nadaafadii markaysaga si aaday uga muuqataa sidaas aawadeed baa loo soo gaar yeelay ilqabatinka ay leedahay aadka loo arkayo nadaafadii markaysa waxaan markaa aadka uga muuqanayso wa abdilhu daaran khayran min daarihi waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa daartii adduunyuhu joogay ee daar uga khayr badan oo waxa weeye caalamkan barzakhi hadda uu tegaya xabaasha yacni aakhiraba yacni daar uga khayr badan daartiisii adduunyo yacni markaa ilaahay u gee marka waa jannada in la geliyo ayaa marka uu ugu ducaynaya nebigu sala allahu aleyh wasalam wa ahlan khayran min ahli ehel ehelkiisii ka khayr badan bimacnaa waxa weeye reerkiisii reer uga khayr badan uga wanaagsan yacni markaa inuu marka ilaahay ugu bedelo ayuu marka ugu duceeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam taasna waxa weeye ehelka ehelkiisii ka khayrka badan waxaa markaa yacni imanaysa ishkaal ishkaalkaasi waxa weeye mas'ale ahlucilmigu ay isweydiin jireen oo ah markaa dumarka ee adduunyada markaa yacni kusii shaqaysta ee mu'minaadka ahaa haddii ay jannada galaan iyo dumarka xuuralciinta ah iyomaa markaysagaa fadli badan iyomaa fadli badan ma dumarka xuuralciinta ah ee markaa jannada lagu abuuraa fadli badan mise waxaa fadli badan dumarkan iimaanka lahaa ee mu'minaadka ahaa ee ahlu jannaha noqday labadaa iyomaa fadli badan baa la yidhi masalada markaa caynkaasa culammadu waa isku khilaafaan oo marka waxaa ku sugan marka khilaaf bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan dumarka waxa weeye aadamiyaadka ah ee bimacnaa waxa weeye markaa adduunyadii kusii camal falay ee mu'minaadka ahaa ee jannada galay baa fadli badan oo waxay ku fadli badan yihiin camalkooda iyo kasabkooda ay shaqaysteen khayrka iyo wanaagga kuwaasay markaa ku fadli badan yihiin yacni ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen marka waxa weeye waxay yidhaahdeen ahlan khayran min ahlihi kuma cadda in markaa xuralciintu ay ka khayr badan tahay dumarka yacni markaa mu'minaadka ah ee jannada la geliyey kama cadda oo waxayna uga cadday yacni khayryadu marna waa mutlaq marna waa muqayad khayryadu mar waa mutlaqoo waxay noqotaa markaa inuu dee si guudba uga khayr badan yahay marna waa muqayadoo waxay noqotaa khayryadu wax mucayana inuu ku dhaamo kaga fiican yahay bay markaa noqotaa wax markaa yacni shay mucayana inuu ku dhaamo kaga fiican yahay bay markaa noqotaa marka waxay aqbali kartaa inay tahay wa ahlan khayran min ahlih yacni in la leeyahay geesaha qaar bay markaysaga kaga wanaagsan yihiin oo kaga khayr badan yihiin sidaas iyadaa bay aqbali kartaa marka taasna sidaas baa lagaga jawaabay in la yidhahdo khayryadani markaysagaa mutlaqa inay tahay meesha kama muuqato waxay aqbali kartaa inay noqoto muqayada muqayada hadday noqotona markaysagaa kuma tusinayso tafdiil mutlaqa ma keensato yacni markaa ibnu lqayim aljawsiyana tafdiilka mutlaq iyo tafdiilka muqayadka ah waa ka hadlaa shaafiyada ayuu ku sheegaa oo inaan tafdiilka muqayadka ay keensanin yacni fadli mutlaqa inaan u keensanin ayuu sheegaa haddaba waxa weeye sida ragga loogu ducaynayo wa ahlan khayran min ahli ayaa dee ila dumarkiina laga reebi maayo iyagana waa loogu ducaynayaayo reer reerkii ka khayr badan ayaa loogu ducaynaya marka ishkaal ba halkaana la keeno ishkaalkaasi waxa uu yahay war miyaan macnaheedu ahayn haddii la yidhahdo ehelkii ehelkaagi ehel ka khayr badan oo qofkii dumara loogu duceeyo dee waxa weeye ninkeedii nin ka wanaagsan inuu waxa weeye ilaahay siiyo miyaan sidaas loogu ducaynayn axaadiistana waa tii ku soo aroortay in waxa weeye qofka dumara inay u sugnaatay almar'atu liaakhiri aswaajiha raggeedii kii ugu dambeeyey inay u sugnaatay oo bimacnaa waxa weye hadday jannada wada galaan oo rag dhowra ay soo martay ninkii ugu dambeeyey baa markaysa markaa ayaa waxa weeye ay u noqonaysaa waxa weeye xaas u noqonaysaa marka taasna waxa weye culamada qaar waa ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen wuxuu noqonayaa markaysa waxa tabdiilku yacni marka wuxuu noqonayaa loogu bedelayaa yacni marna acyaantaa la bedelaa marna sifooyinka ayaa la bedelaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waxa weeye sifooyin ka wanaagsan oo ka khayr badan buu markaa u dhacaya sifooyin ka khayr badan ayuu markaa noqonaya oo macnaha waxa weeye labada ruuxbana waa ka iman kartaa markaysagaa ta noocaasi oo waxa weeye marka xaggii akhlaaqda iyo markaysaa waxaan markaa hadduu yacni uu akhlaaq xumaa oo dabeecadiisu markaysaga marka aynay fiicnayn in akhlaaq wanaagsan loogu bedelo yani marka waxa weye xagga quruxda xagga akhlaaqda yani ashyaadaas ayaa markaa gelaya ashyaadaas ayaa markaa soo gelaya oo baabkaas markaysa waxaan imanaya marka xurulciintana waxay yidhaahdeen xagga marka akhlaaqda iyo yani marka ashyaadaas yani wax mucayana bay marka kaga yani khayr badan yihiin ama kaga wanaagsan yihiin ehelkii markaa hore xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo lixdan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلق سور إلى رضيها كالنقضة qaala inuu yihi kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau ahaa idaa sallaa calaa janaasatin hadduu janaase ku tukado yaquulu mid yidhahdo allahuma ikfir lixayina wamayitina washaahidina waghaa'ibina allaahuma ilaahay ow ikfir u dhaaf lixayina kaayaga nool iyo wamayitina kaayaga dhintay iyo washaahidina kaayaga joogiyo waghaa'ibina kaayaga maqan wa sakiirina kaayaga yar iyo wa kabiirina kaayaga weyn wa dakarina kaayaga lab iyo wa unfaana kaayaga dhadig dhammaantaya u dhaaf allaahumma man axyaytahu mina faaxyihi cala lislaam ilaahayow man axyaytahu kii aad noolayso yacni minaa xaalu markaa annaga naga mid yahay faaxihii noolee calal islaami islaamnimada ku noole manta waxaa ku bannaan inay shardiyo tahay inay markaa tahay mawsuulo inay tahay oo aad tidhahdo man axyaytahu minaa ku kastaad noolayso annaga naga mida yacni faaxihii cala alislaam waman tawafaytahu yacni ku kasto aad oofsato minaa xaalu annaga naga mid yahay fatawaffahu cala aliimaan fatawaffahu waxaad ku oofsataa oo ku dishaa cala aliimaani iimaanka markaa ku dil allahuma laa taxrimna ajrahu walaa tudilana bacdah allaahumma ilaahayow laa taxrimna ajrahu ajarkiisa hanaga hoojin oo bimacnaa ajarkiisa hana waasin yani markaa ruuxan ajarkiisii tukashadaanu ku tukanayno yani marka aasitaankaanu wax ka aasayno ajarkiisa hana waasin walaa tudilana bacdah dabadiina hana habaabin walaa tudilanaa hana habaabinin bacdahu isaga dabadiina hana habaabin rawaahu muslimu muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey walarbacatu afarta asxaabu sunanna waa soo wariyeen fatawaffahu yani fatawaffihi maha waa fatawaffahu wey yatawaffaa allahu yatawaffa alanfusa xiina mawtiha yatawaffaa bay ahayd dabad waxa weeye marka alifkii baa markaa la jaray xarfu cillihii markii la jaray ayaa dabadeedna markaysaga markaa yani lala xidhiidhiyey yani markaa damiirka markaase waxay noqotay fatawaffahu xarakadiina markaysa waxaa markaa si ay ku tusiso markaa alifka markaa la jaray ayaa sideeda lagu baaqi yeelay markaa sidaas aawadeed fatawaffihi la odhan maayo fatawaffahu weeye xadiidka waxa uu shiikhu yidhi muslim baa saxiixa ku soo wariyey taasina waa wahmi uu shiikhu ismoodsiiyey baa la yidhi ee muslimo soo warine afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey khayrkoodba waa soo wariyeen xadiiskuna waxa weeye waa xadiis saxiixa weeyaan waxaana markaa yacni loo soo wariyey yacni abu hurayre isagoo laga warinayana waa la soo wariyey dariiq kalena waa lagu soo wariyey dariiq kalena waa leeyahay xadiiska dariiqyadiisa qaarkood waxa saxiixiyey tirmidi oo yidhi xadiisun xasanun saxiix oo waxau odhanaya xadiisu waalidi abi ibraahiim xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiisa ku saxiixiyey xaakim baa saxiixiyey o yidhi saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay nawowi baa fasliga saxiixa ee khulaasada ka midka ah ayuu markaa ku quweeyey cabdulxaq ilishbiili baa axkaamu suqraa isaguna ku saxiixiyey shawkani ayaa wuxuu ku sheegay nayl awtaarka wax keensanaya inuu xadiidku qawi yahay ayuu markaa ku sheegay albani ayaa isaguna calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey labada arnaa'ud baa takhriijka zaadka iyaguna ku saxiixiyey xuweyni baa khawsulmakduudka isaguna ku saxiixiyey marka xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa waxaanuu tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam yani marka uu janaasada ku tukanayo inuu markaa duca caama ku ducayn jiray ducada caamkaayda uu ku ducayn jiray waxaa ka mid a inuu dadkao dhan marka waxa weeye muslimiinta ah inuu ilaahay u dembi dhaafo inuu marka u baryi jiray allahuma akfir lixayina wa mayitina wa shaahidina wa ghaa'ibina wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unhaana taana waxay ku tusinaysaa muslimiintaba markaa yani in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiya inay bannaan tahay ishkaal baa culamada qaar keeneenoo waxay yidhaahdeen haddaad tidhahdo muslimiintao dhan ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahayna aynay mashii'adiisa iyo doonistiisa aynay ku dareerin dadka inuu dembigooda wada dhaafo muslimiinta ah miyaan macnaheedu markaa ahayn siduu ilaahay doonay si markaa khilaafsan ayaad ilaahay ka baryaysaa ducada noocaasa markaysagaa siday noqonaysaa laakiin calaa kulli xaal taas iyadii wax dhibaataya kuma sugna waayo nabigu sala allahu alay wasalam ducadaa si caama uu markaa waxa weeyaan ugu baryey oo ili allahuma akfir lixayina wa mayitina wa shaahidina wa ghaa'ibina kuwa maqan markaysa waxa markaa iyo kuwa joogaba dembigooda dhaaf wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unsaana marka waxa weeye waxaanu noqonayaa makfiradu inay kala duwan tahay oo dad waxay u noqonaysaa in marka waxa weeye dembigoodaba in markaa laga wada dhaafo kuwii markaa ilaahay yacni ay ku dareertay qadarkiisa inuu naarta ay gelayaanna macnaha wuxuu u noqonaysaa ducadaasi in laga khafiifiyo dembiga dembiga in laga khafiifiyo oo wax laga rido sidaas iyadaabay markaa noqonaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiis yacni la soo wariyey oo tilmaamaya qofka waxa weye mu'miniinta iyo mu'minaadka u dembi dhaaf weydiiye ilaahay oo yidhaahda allahuma akfir lilmu'miniina waalmu'minaat sidaas iyada ay yidhaahda qof kasta oo muumina waxaa looga qoraa ajar xadiisaa lagu soo wariyeyna waa jira oo haytami uu yidhi markaa waxa weye sanadkiisu waa xasan shaahidkiisuna qur-aanku ku jira oo waxa weeye qof kastaoo muumina wuxuu u sameeyey ixsaan iyo shafaaca ayuu u sameeyey marka ruux kasta oo muumina sidaasuu ajarka uga helaya man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha sidaas iyadaabaa shaahidkiisu qur-aankan ugu jira waxaa markaa ducada nabiga ka mid ahayd sala allahu alayhi wasalam allaahumma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam ilaahu kii aad noolaysay annaga naga mida waxaad ku noolaysaa islaamnimada kii aad dishay annaga naga midana waxaad ku dishaayoo ku oofsataa yacni iimaanka isagoo ku sugan oo khaatimadiisa hagaaji midna islaamkaa laya midna iimaanka waayo waxa weeye yacni alislaam iyo aliimaan yacni waa alfaad ay culamadu yidhahdeen ida ijtamacataa iftaraqataa wa ida iftaraqataa ijtamacataa haddii ay kulmaan oo isku meel lagu sheego kala laba macnay noqdaan haddii waxa weeye markaa aan isku meel lagu sheeginna mid ahaanun la sheegana waxa weeye ka kale waa soo gudagala ida ijtamacataa hadday kulmaan oo isku meel isugu yimaadaan iftaraqataa way kala tagaan oo kala laba macnay noqdaan waa sida miskiin iyo faqiir waa sidaas oo kale inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini marka la yidhaahdo waa kala laba nooc masaakiinta iyo fuqaradu laakiin haddii midun la sheego la yidhahdo fuqarada waxaa la siiyo masaakiintina waa iskaga guda jirtaa masaakiinta waxaa la siiyo fuqaradiina waa iskaga guda jirtaa faqiirkiiyo miskuunkuna waxay kala yihiin kaan shaynaba isla haynin laba isku dhacdaba haynin kaa waxaa la yidhahdaa faqiir baa la yidhahdaa ka wax haysta laakiin wuxuu haystaa aynay ku fillayn kaasna waxa la yidhahdaa miskiin baa la yidhahdaa wax waa haystaa laakiin wuxuu haystaa kuma filla kaana miskiin baa la yidhahdaa marka la israaciyo labadaa macnay kala yeeshaa laakiin haddii mid uun la sheego ka kalena waa iska gudagelaya oo fuqarada waxaa la siiya baa la yidhi kuwa waxyaro haysta aan wuxuu ku fillayna waa iska soo gudagelaya sidaas yadaa weeyaan marka islaam iyo iimaanna waa caynkaasoo kale haddii isku meel lagu sheego laba macnay kala noqdaan marka hadda haddoo kale isku meel baa lagu sheega wuxuu noqonayaa islaamku sharaa'icdii daahirka ahayd iyo daacada muuqata oo in waajibaadkii la yimaado oo marka faraa'idii la yimaado oo muxaramaadkii ka dheeraado waxa weeye umuuraha daahirka ee sharaa'icdaabuu ku dhacaya iimaankuna wuxuu ku dhacayaa yacni waxa weeye yacni waxyaalaha marka acmaalu qalbiga acmaasha qalbiga iyo marka tasdiiqa qalbiga ayuu ku dhacaya waa sidii xadiiskii jibriil lagu kala farqiyey akhbirnii can alislaam qaala an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna moxameda rasuulu llah wa tuqiima asalaa wa tu'tiya azakaa wa tasuuma ramadaan wa taxuja albayt haddana markii la yidhi waxa weye akbirnii can aliimaan nabigu wuxuu yihi sala allahu alay waslam an tumina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharrihi marka waxa weeye calaa kulli xaal mar haddii la israaciyey saasay marka u kala tegayaan ama haddii waxa weeye iimaan oo keliya la sheego waxa weeye diintii oo dhan baa soo gudagelaysa daahir iyo baatinba haddii islaam oo keliya la sheego aan iimaan la raacinna diintii oo dhan baa soo gudagelaysa daahir iyo baatinba wax muuqdiyo wax qarsoonba dhammaan waa soo gudagelaya sidaas iyada ah weeyaan allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waxa weeye ilaahu ajarkiisa hana seejin oo hanaga mancinin yani isagana dabadii markaa hana luminin walaa taftinna bacdahuna lafdigaasina waa soo arooray marka ducada caynkaasa waxa weye waa in la qaybaa oo waxa weye ducooyinka caynkaasa yani markaa meydkana loogu duceeya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu